Ciise Cabdi Cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne isla markaana ka ganacsaday iibinta balka isagoo nolosha qoyskiisa ka maareeyo. Ciise Cabdi Cali ayaa balkan waxa uu ka keenaa beeraha ku yaala duleedka magaalada Beledweyne. Balka ayaa waxaa ka iibsada dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool magaalada Beledweyne. Ciise Cabdi ayaa Radio Beelo u sheegay inuu shaqadan uga maarmay inuu dalka ka tahriibo.
waxaan ka shaqaystaa beeraha waxaan joogaa isbartiibo waxaan soo qaadaa bal ama beertayda ama beer kale marka haddii beertayda ay tahay anaa iskale midda kale haddii beer kale tahayna waa ganacsi oo macnaheedu waxaan ku qaataa lacag kiro intii markaas oon ku heshiina ku qaataa Beerta aad ka keentid balkan halkee ayay ku taalaa?
beertan waxay ku taallaa dhul quraxsan lugta quraxsan oo la yidhaahdo ilaa iyo xaafadaha caloolcad iyo doonka koy iyo dhulkaas Imise sano ayaad ka shaqaysanaysay shaqadan ah inaad balkan iibisid?
waxaan ka shaqaysanayay ilaa iyo adiga ee, toban sano camal intaasaan ka shaqaysanayay marka ee, shaqadaas ayadeena hadda wixii markaas uu ilaah iga siina waa ka helay wuxuu ilaah iga siinina maba keenin Ma jiraan shaqadan caqabadaad kala kulantay?
waa jiraan shaqadan caqabad aan kala kulmay oo mararka qaar ee, bal qof dad aan usoo qaado oo igu baaro oo qofkiina oo macnihi aan kiri ka rabo oo qofkiina wixiisa ay u gadmin Ee, wixii gadmayna oo qaar ay ka gadmayna in aani aan qaato oo qofkii wax tacbadin oo wax waayo midda kale tii ani aan soo qaatayna in macnihii ay khasaare igu soo biso na waa dhacday midda kale ee, in gaariga uu igu rogmado amaba macnihii uu dameerka igu jabo ama uu dameerka iga fadhiisto waxyaaba caqabado badan oo macnihii ee, beerta iga qabsadsanaa ama gaari gaadiidka iga qabsanaan waa jirtaa Een marka beertaad ka keenaysid iyo markaa soo kaleysatay keebuu kuu fiican yahay?
wuxuu ii fiican yahay markii dhaqaale ahaan ama nolol ahaan markii la yidhahdo markan beertayda tacbado uu ii fiican yahay Nolosha reerkaaga ma ka maareysaa?
nolosha reerkeyda waa ka maaraya haddii dalagaas asiga aan asiga oon tacbayo oo magaalada aan keenayo haddii lacag fiican uu ii gooyo nolosheeda waa ka maarmayaa marka nolol fiicanana weliba ka helaa laakiin haddii markaas ee, dalagaas markaas aan dhigayo aan suuqa keeno oo baaro wax nolol oo macnaha wanaagsan ma jirto laakiin nolosha oo bini- oo oo reerka niyada waa iigi jirta inaan macnaha wanaajiyo ilaa iyo adii intuu ilaahay siiyey alxamdulilah ilaa iyo lix ee, ilaa toddobo intaasoo da-aad dadka la shaqaysanaya iyo dadka la shaqaysanayninbo ee, waxaan macnaha u sheegaa in macnihii gaadiidka xaggiisa waditaankiisa uu dhib yahay laakiin dalagga la taabcanayo oo nolol fiican yahay haddii la geersiiyo xilligiisa oo ee badar laga sugo nin oo qofka hadduu dhaqaale leeyahay inta badar ka dhasho ka bislaato laga soo goosto intaas inuu is- isdifaaci karo Inkastoo ay jiraan dhalinyaro badan oo dalka ka tahriibay haddana waxaa jira kuwo kale oo dalkooda ku qanacsan oo abuurtay xirfado iyo fursado ganacsi oo noloshooda ku horumariyeen.